أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka shabeellaha hoose ayaa iskuday diil ka badbaaday kadib qarax ka dhacay magaalada marka xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa ugu baaqay murtad ku guurtay inuu si deg deg ah isku casilo dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa siliibiyiinta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheere ee ku horjiro gumaysiga siliibiyadda kenya guddiga gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan kooxda riddada lacago baad ah ku soo rogeen gaadiidka dadweynaha munaasabad lagu soo gebagabeynaya waxbarashada machadu shareeca ee wilaayada bakool ayaa ka dhacday degmada tiiglow ee wilaayadaas maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowladda iniha u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan mas-uul ka tirsan maamulka riddada ugu magacaaban gobolka shabeellaha hoose oo iskuday diil ka badbaaday kadib qarax ka dhacay magaalada marka ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay weerar qaraxa ku qaaday guriga guddoomiyaha maamulka riddada ee magaalada marka mursad cismaan muuse maxamed waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba ka mid ah ilaaladiisa dhanka kale gobolka mandheere ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga ciidanka siliibiyiinta kenya ee deegaanka hareeri suuka ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheere ee ku hoosjiro gumaysiga kufaarta kenya dagaalka ayaa muddo socday waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan inta dagaalku socday waxay ciidamada mujaahidiintu ay gubeen gaari kooyal ah oo saliibiyiinta u yaalay saldhigga waxaana suuragal ah in khasaaraha gaaray kufaarta kenya intaas uu kasii kordho xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa ugu baaqay murtad gurguurtay inuu si deg deg ah isku casilo faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan yaasir maxamed sida lagu waramayo ilaa boqol xildhibaan ayaa murtad xasan sheekh ugu baaqay inuu iska casilo kursiga villa soomaaliya maadaama uu ku fashilmay hogaaminta xukuumaddan haadaanna ay kusii laalaadaan dadka ugu cadcad misana soo maray xukunka kooxda riddada soomaaliya haddana qaybta ka ah xildhibaanada mucaaradsan gurgurte waxaa ka mid ah murtad shariif sheekh axmed oo si cad ugu sheegay madaxa murtadiinta inuu kursiga isaga tago wejigiisana uu dadka ka horleexiyo xildhibaanada ayaa dhammaantood murtad gurgurta ku eedeynaya arrimo tarabeel ah iyagoona aaminsan in muddadani saddexda sano ah uusan waxba hambayn haddii uu sii joogana uu masiirkoodu ku jiro halis ballaaran waa sida ay hadalka u dhigeen kooxda riddada ayaa wajahaysa qolqolotooyin siyaasadeed iyo mucaarado dhan waliba ah waxa uuna murtad xasan sheekh maxamuud isku dayayaa inuu waxaasi oo idinku daboolo shirar iyo qabashada xaflado aanan waxba ku dhisnayn isagoona waqti xaadirkani sheegaya inuu yagleelay xisbi cadaalad u taagan xilli cadaalad daraduba ay hoygiisa tahay saacado ka hor mas-uuliyiin uu ugu horeeyo murtad siciid cabdulaahi deni ayaa gurgurtay hawada usoo mariyey weerar afka ah isagoona ku tilmaamay mid aanan waxba xeerinayn oo xitaa iibsaday qabuurihii dadku ku aasnaayeen xaaladda murtadiinta ayaa hadda maraysa xaaladda murtadiinta ayaa hadda maraysa halkii ugu sarraysay xilli dhanka kale gaaladii tabantaabinaysay ay maalin waliba soo saarayaan daraasaad ay ku muujinayaan walaac daran iyo inay muqdisho ka dhacaan wixii ka dhacay kaabuul iyo dimashaq guddiga gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan kooxda riddada ay lacago baad ah ku soo rogeen gaadiidka dadweynaha warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan xilli sanadkii saddexaad uu u buuxsamay xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya ayay saraakiisha kooxdan sare u qaadeen curyaaminta ay ku hayaan dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed muddada saddexda sano ah ee xasan sheikh uu hoggaanka u haya murtadiinta ayuu qaaday ololo ballaaran oo uu ku boobaya dhaqaalaha shacabka arrinkaas oo sababay in hoos u dhac weyn laga dareemo dhaqaalaha waddanka inta badan dhaqdhaqaaqyada ganacsi ee magaalada muqdisho ayaa wajahaya hoos u dhacaad u ballaaran arrimaha kale ee kooxda riddada ay curyaaminta ku haysa waxaa ka mid a gaadiidka oo ay ka shaqaysan jireen tobanaan kun oo ruux kooxda riddada ayaa la sheegay inay curyaamin ku haysa gaadiidka badeecooyinka ka soo qaada dekedda muqdisho iyo kuwa ka shaqeeya gobollada dalka guddiga gaadiidleyda ayaa war ay soo saareen ku sheegeen in saraakiil ka tirsan maamulka gobolka banaadir ee kooxda riddada ay lacaga baada ku soo rogeen gaadiidleyda arrinkaas oo keenay inay shaqada joojiyaan boqolaal gaari
maanta si hoose iyo si kora u fiira cabashada gaadiidleydu ay qabto gaariga liilada ee ka baxa gobolka banaadir ee taga galmudug ka soo laabtahay isbaarihiisu saaka saddex boqoloo doollar go ambaagmaree ninka iska lihina kama uu helo waxaasna waxaa cunaaye waa ama saraakiil meel fadhisa ama nimankaas qaa'imiinta oo dalladda la baxo oo qamiisyada wata oo gaadiidleyda aan ahayna burka iyo bariiska gadda madaxweynuhu waxaan kaa rabnaa inaan cabashadeenna fiirido mar labaad iyo mar saddexaad cabashadeenna fiiri nimankaas dalladda la baxay lacagay naga qaadaan tii gobolka banaadirna waa bixinnaa waxa nagu dul hayaahinaa waa ilaa cumar faray oo agaasimo sheegta gaadiidka laakiin aan u naqan agaasimaha dalladda gobolka banaadir waxaa ku haya niman la baxay dalladda gaadiidka gobolka banaadir oo nin la yidhaahdo cabdulla cali salaad kaadheerey guddoomiye ka yahay waxay sheegeen in saraakiil ka tirsan murtadiinta ay si cad ugu sheegeen inay ka doonayaan lacaga baad ah oo xitaa ka baxsan kuwa ay ku sheegaan canshuurta ee boonooyinka loo jaro guddiga gaadiidleyda ayaa ka digay in haddii arrimahan ay sii socdaan ay shaqada joojin doonaan dhammaan gaadiidka ka shaqeeya gudaha muqdisho iyo gobollada dalka cumar farey maalinkaasi hadda intuu dhaxle meesha layidhaha suuqbacaad laanta guri dabaqa uu ka dhisowhayaa shagta guri uu ka dhisowhayaa dabaqa meeshaasuu ka abuuray ummaddii lacagtuu ka dhacay oo dalladaas uu shacabka la heshiiyey wuxuu ka abuuray ummaddu waa arki karta waa lasoo fiiri karaa guryahaas uu meesha ku leeyahay lacagti jagboontiyada oo gobolka banaadir oo ka qaaday iyadana la yidhi waddada ha lagu dhiso waa soo leexsaya meeshaasuu gashay horta cumar farey haddaan bii sheegin ha ogaada ninkaas musuq maasuquu faraha kula jiryaa nin la yidhaha macalimahdii oo taliya ciidanka booliska ah gobolka banaadir hay-addaasou amni u yaho waardiyow haaya haddaad ka hadli tagto ama dalladda warkeeda soo qaado sheerow ka yahay waa ku xidhaa hadda waana raadsiwaha maanta nimankii gaadidla inta ku bannaan baxaan uu leeyahay dhibaatadaasaana hayso nin la yidhaha ina cali sheekh nuuro agaasimaha duuqa muqdisho barnaamijkan waxuu ka alifay adoogiina dalladuu ku jira asaan ku maqalnay dadkaasay leedahay gudoomiye ku-xigeenka maamulka ee maaliyadda ciise guura waa ninka waa u tagnay waa warqadaan u geynay nimankou ka mid yaha dadka meesha ku haayo qayladhaantan ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa saddexdii sane ee lasoo dhaafay buuxdhaafiyey baraha bulshada iyo warbaahinta gudaha waxayna dadkani ka sheeganayaan dhulboobka dhaqaala boobka iyo xasuuqa ooga imaanaya xasan gurguurte iyo maleeshiyaadkiisa munaasabad lagu soo gebagabeynayay waxbarashada machadu shareeca ee wilaayada bakool ayaa ka dhacday degmada tiigalow ee wilaayadaas cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinayaa
waxay ahayd munaasabad si weyn loo soo agaasimay laguna soo afmeerayay machadu shareeca faraciisa wilaayada bakool kaasoo daraasadiisu ay soo socotay muddo saddex sano ah xafladii ikhtitaamka oo ka dhacday degmada tiyeglow waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxaana ugu horeyn bandhig cajiib ah goobta kusoo bandhigay ardaydii machadka ka qalin bedelatay ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fiima kuntum qaaluu kunna mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardu allahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha faulaa'ika ma'waahum jahannamu wasaa'at masiira ilaahay subxaana wa tacaala mi belea ina aladiina haani tawafaahum almalaa'ikatu malaa'igda oosati daalimii anfusihim nafyaal johaano dulmiyo oyihin qaaluu malaa'igdimaba magaraana fiima kuntum fii ayi fariiqin kuntum koox ega suunaytan a fii fariiqi almuslimiina am fii fariiqi almushrikiin qaaluu markaasya meeraana yo udar daradaa kunnaa unamahayna mustadcafiina haanula daciifsadow fil ardi arlaada dhatelka daciifsado qaaluu markaase malaa'igdi magaraana alam takun ardullaahi ma ilaahay dhulshay ma ahane waasicatan to waasaca ma ahane reefa tuhaajiruu isink hijrootan oo fiiha arlaadaasi oo waasaca ka hijrootan markii malaa'igtaasan ardi cudurdaar waayan ilaa abaalmarintu sheegay meray fa ulaa'ika kuwaasay ma'waahum makaana hooyinjo jahannamu jahannamu wasaa'ad jahannamadiyahum masiiran milan ahaad sidoo kale waxaa dhankooda kelimaad muhiim ah xafladda ka jeediyey waxgaradkii lagu casuumay tankala akhyaare insha allahu mayba dardaarmey ooqaad badan yan haniibi xanto badan an haniibi masqaan badan an haniibi insha allahu nidhin laayacan haddii lisartaw dadkii intii arkay gacanta hanihaay dugsigo hore lahakubahi oo dam hadii lahakubahi hadda ardayda natiijada inta maro hay maalukyaaba maalka hilmaansan meelkalaalkiin gudbii doon ini dadla kuwar qawatiyn ini la ogaado linglaayacanna oo qaadi lahamoodi linglaayacanna warida takabahi insha allahu taa dardaaro oota ilaahay maysan ku rajaane dadkii ka guulaysaday cilmigiiyo inta ku qaadeen islaamka daafoshay deersii allahsin ku dhig ilaahay may ku baryaane dadkii ducaad ilallaahi naqday diintii ilaahay in gargaaray ummaddii muslimiinta hayti in baahan hayti deersii allahsin ku weel geedka alxamdulilah macahadkii se sharaflaa ninka gabagabowi abni iyo barwaaqi ninka gabagabowi dadkii ku faa'iidaysaday adduunyo iyo aakhare ka liibaane allah noo dhaka ikhwaan ilaahay maysan ku baryaane dadkii ilaahay raalli ahaashadiis iskilka la halay oo sabab in iska naqday ilaahay jannadiisa iska deeri allah noo dhaka ikhwaan jazaakum allahu khayr assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ugu dambeyn waaliga wilaayada bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan ayaa kelimad qayimah goobta ka jeediyey isagoona ardayda si aad ah ula dardaarmay walaalayaal waa fajin allah waay kow walaa isan geega kaalang nicmadu in isan sabartan mudadii inka talagale xarakatu shabaab almujaahidiin macaahidaas iyo socdan macaahidul qawaa'il markii haka jartan itan markii la iska dara meegasanu toddoba sano taqriiban waqti yara waqti yar mee intaas marka mayrahay walaalaha bardaay sabar iyo dulqaad imayba kakoytay waa fajin alle in isan dhammaysatan isagaa nasiibin waalata in dhammaysatan in marka culumo la hasaara dad culumo la hasaara ahdaafta macaahida shariicada islaamka laga asaasiya ku madad nicmadaasi haytay halni maylan baahanya jazaakum allahu khayran in laka far adeego ilaahayna lanka mahadnago may dardaarmey cilmiga ziyaadintiis iyo kordhintiis haddii ata walilhagaad in la muraajaceeyo haddii ata may la raay in oo horey langwado cilmiga waa waajib diineed oo sinsaaran waay laakiin waa bintulku tabo laba maanaa inshaa meeliya hadhooshan bahow kii daaci nagada kii qaadi nagada kii mayla raayi askari nagadoo furunto horseed iyo kii mayla raayi daaci nagadoo meeloo la jeebo dhatiyob may anbaahanta mar kasta meel kasta ada roogta mayla faday in cilmigii adag kororsato waana siyaasada machadkan ayaa qayb ka noqonaya macaahidda sharciga ah ee ay ka aflaxeen boqolaal ka mid ah ardayda wilaayaadka islaamiga kuwaas oo waqti xadarkan door muuqda ka qaadanaya fidinta dacwada iyo halganka lagula jiro saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ah maktabka dacwada wilaayada baaya ayaa dowladda iinaha u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baydhabo warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkan bashiir muxidiin abu ayman waa qayb ka mid a dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay saacadihii lasoo dhaafay munaasabad ka dhacday deegaanka madiinatul kheyr ee hoostaga magaalada baydhabo waxaa lagu soo gebagabeynayey dowro sharci ah oo loo qabtay dumarka muslimaadka ee ku dhaqan deegaankaasi taas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga magaalada baydhabo iyo malaqyada deegaanka maktabka dacwada maamulka islaamiga magaalada baydhabo ayaa lahaa agaasinka dowradan taas oo socotay muddo afar maalin iyagoona ku qaatay duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeyn qaar ka mid ah haweenkii ka faa'idaystay dowladan ayaa soo bandhigay kutubtii ay soo qaateen iyo wixii ay faa'iideen unoo ee gebro kunoo walaayada baay oo khaasatan madiinatul khayr mayba intaninka gebagabaabtay dowro oo afar maalmood neen socdaasi ilaahaya ka mahadsan dowladaas mayba ka faa'idnay walbadan iyo ka faa'idnay dowlada maybal ee raay magaashe faatimatu binti rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam shicaarsana may haayay dowlada khayrunisaai lbaratun taqiya mayba nining akhriyay kutubo dhoor ee nining akhri kitaab oo sugoone ee gefro inka tarjumoya nining akhri oo la eraw qasiidatu khayrunisaai may kalena ninka akhriyay dowlada mansilatu salaati fi lislaami la erawyana nin akhri kitaabkasay sugoone salaadiyana naninka akhriga sugoonena ninku saxi tan kale may bahaaye kitaabka kale siirada nabaga sala allahu calayhi wasalam yahaay isuun isuuna su-aaliyo jawaabya haaye kheyr badan yah isuuna kafaa'idni marka may baan mahadnagaane walaalogan mujaahidiinta emiir welba roogan yaan mahadnagaana anoo kuma taha gabdhaha ku nool madiinatul kheyr maalmo kooban dowrada ninqoqdi dowradaas oon qaadana katuu badan kitaabadaas oo kamid ay kitaabka lelo mansilatu salaati fi lislaam اذكر نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب اذكر نسب أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفيل من هن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثعيبة الأسلمية مولاة أبي لهب ثم حليمة السعدية من كفله بعد وفاة أمه صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب حتى اشتد عوده وصلب ظهره ugu dambeyn malaaq maxamed cabdi garuun malaaqa beesha geeradle ee magaalada baydhabo oo ka hadlay dowladda ayaa dardaaran qiima u jeediyey dumarka deegaanka madiinatulkhayr markaan nololeyn mayka jarta mijiinka barano gabrow eedaan taylisin hadda magani balan haddii laado runta haddii la shaago siin arday dadaal badan siin waa dadaalaasin dadaalkiisan dadaalaasin maalinta geeka warsiin ku kase balaanta naftiitiya anii ardayaada dadaalaan dadaalka dadaalka dartaan rigiisan siin wadababu oo sharan baradoohaana oo susurumoohayo axaadiista iyo tafsiirka iyo arday may waa siiratu nabiy markii la akriyaa oo dadka weligaa isku bahaw hebel ilaahay ku absooy walbaroy ni artaan anigiisan walan sheegdaan amiinkiiba walan sheegdaan diinkiiba walan sheegdaan wuxuu banaadinka eh haddii walin sheego dambadana labadana walqaadada anigiisan hataa fartaan walbarashada owlaadiin ani walbarasho fartaan azoodkiin ani walbarasho fartaan isiinna dadaalaan dadaala insha allahu ilaahay khayrkiin sii isiinba u hagaagdaan كل مصمي مدن أرض ما بواحد في خلاء يون أرض هذا أو يالكي أو نضلني يخجي أو سنسين ورقه يون هيجا جايان إلى هي هيجا جي maamulada islaamiga ah ee degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa si dardar leh ku wada dowraadka sharciga ee loo qabanayo qeybaha kala duwan ee bulshada si dadka muslimiinta aysan marti uga noqon barashada faafinta iyo difaacida diinta islaamka mahadsanid bashiira warkii duurnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh